أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda siliibiyadda yugandha ayaa ku eedaysay dowladda ridada turkiga in keligeed ay iska guranayso khayraadka dalka soomaaliya ceegaaga mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka faransiiska ayaa daabacay in dowladda silbiyadda maraykanka iyo maamulka yuhuudda ay saldhig qarsoodi ah ka dhisanayaan magaalada berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya maxkamadda wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaalan degmada buqa qable ee wilaayadaasi jimciyadda al ixsaan al khayriya ayaa boqolaal qoys oo danyar ah raashiin ugu qaybisay degmada jilub ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe webiga shabeelle qaybta uu ka maro wilaayadda hiiraan ayaa qaaday t- ku dhowaad toban caruur ah oo webigaasi u dabaaltegay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka dowrnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda yugandha ayaa ku eedeysay dowladda ridada turkiga in keligeed ay guranayso khayraadka dalka soomaaliya ceegaaga yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya kadib heshiisyadii shidaal qodista ee dhex maray kooxda riddada iyo dowladda riddada ah ee turkiga iyo tallaabadii ay ankara markabka qoda shidaalka uga soo dirtay soomaaliya ayaa waxaa isi soo taraya hanqaltaagga ay dowladaha duulaanka ku jooga dalka u qabaan boobka khayraadka soomaaliya jenaraal muhusi kanerogaba oo ah taliyaha guud ee ciidanka yugandha sidoo kalena ah wiil uu dhalay madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni ayaa sheegay in dowladooda ay dhankeeda ka doonayso shidaalka soomaaliya jenaraal muhusi oo hadallo kala duwan ka jeediyey fagaarayaal ayaa dowladda turkiga ku eedeeyey in iyada keligeed ay ka faa'iidaysanayso kheyraadka soomaaliya iyagana ay dalkan kaga baxeen dhiigga kumanaan askari mashaariicda dhaqaale ee turkidu ka heleen soomaaliya ayuu sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka yugandha sheegay in ay ku heleen dhiigga askartooda haddii kalena aysan arrintaasi suuroobi lahayn sida uu hadalka u dhigay isaga oo dalbanaya in qaybtooda yugandha laga siiyo howlaha shidaal qodista ee turkigu wadaan dhanka kalena u goodinaya xukuumadda riddada ankara ah ayuu yidhi jenaraal muhusi ciidankeennu waan kala baxaynaa soomaaliya bal aan aragna sida turkidu ay soomaaliya kaga badbaadiyaan al-shabaab wuxuu sidoo kale sheegay in haddii aan la aqbalin dalabaadkiisa ay ka fiirsan doonaan in ay xiraan safaaradda dowladda turkigu ay ku leedahay kambala
mahadsanid yaasir mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka faransiiska ayaa daabacay in dowladda silibiyadda maraykanka iyo maamulka sahaynada ay saldhig qarsoodi ah ka dhisanayaan magaalada berbera ee waqooyiga dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkani haya waxaa marba markaa ka dambeysa soo ifbaxaya mashruuca militariha ee maamulka sahaynada iyo maraykan kuwa ay ka wadaan gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashhadalla dirirka somalilan gaar ahaan magaalada istaraatiijiga ah ee berbera limond oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer adduunka kana soo baxa wadanka faransiiska ayaa warbixin cusub oo uu baahiyey ku sheegay in yahuudda iyo maraykanku ay dhisme militari oo qarsoodi ah ka wadaan duleedka magaalada berbera dhismahan ayaa la sheegay inuu si xawliya uga socdo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera halkaas oo haatan loo bedelayo sida uu wargeysku carabaabay saldhig militari oo ay isticmaali doonaan maraykanka yahuudda iyo dowladda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta shaqada dhismaha saldhigan militari ayuu wargeysku sheegay in imaaraadku uu gacanta ku hayo wuxuuna kusoo aaday xilli kayaanka sahayuuniyadu uu maamulka gaalaraaca somalilan u aqoonsaday dowlad ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale go-aanka aqoonsiga ayay warbixintu ku sifaysay tallaabo lama filaan ah oo yahuuddu ay uga gol leedahay sidii saldhig militari oo istaraatiiji uga yeelan lahayd gacanka cadmeed oo aan ka fogeen xeebaha yaman halkaas oo xuutiyiintu ay ka howlgalaan ciiddii u dambeysay ee soonfur ayay ahayd markii amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayde xafidahullah uu xaqiijiyey islamarkaana digniin culus uu ka soo saaray saldhigyadan ay magaalada berbera ka wadaan yahuudda maraykanka iyo imaaraadka carabta waxaan muslimiintu u xaqiijinaynaa in deegaanka berbera ka dhisan yihiin qawaacid caskari ah oo isku sidkan kana dhexeeya maraykanka yuhuudda iyo imaaraadka halka hadda dib u ballaarin lagu wado inta soo hartay waxaana laga qoomamayn doonaa mar aysan waxba taraynin tiiraanyada iyo iscilkaambinta maxaa la gudboon bulshada kala duwan ee dadnimada ku dambayso waxaa idinla gudboon inaad cirro iska qabataan maanta ayuuna mudan yahay in layska qabto intuusan carafaadka filistiinidin ku noqon inaad iska gaartaan waa inaad maanka ku haysaan inaadan ku sii jiri doonin nabadda in badan aad haysateen maxaa yeelay waxaad farqaha ku soo ridateen dadka dunida guudkeeda ugu liita xagga ballanfurka dabamaryaynta waxayna ku sifoobi doontaa waqooyi filistiinta labaad ee bariga afrika haddii aan la helin dad ka hortaga waxaa ka soo socda waqooyi soomaaliya dhismaha saldhiggan milatari ee ka socda magaalada berbera ayaa kusoo beegmaya xilli bariga dhexe uu ka qarxay dagaal xooggan oo u dhexeeya maraykanka yahuudda iyo xulufadooda oo isku dhinac ah iyo dowladda shiicada iiraan waad mahadsantahay walaalka cabdiqani maxkamadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaha kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buga qable ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo saadiq muumin xukunkan oo ka mid ah xuduudda allah oo ahaa xadul qisaas ayaa waxa uu shalay ka dhacay fagaara ku yaala degmada buqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xadkan qisaasta ah ayaa waxaa maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada hiiraan ku fulisay cumar cifow oo loo yaqaano cumar gaab oo horay baadiyaha degmada buqaqable ugu dilay maxamed cumar cismaan waxaana fagaaraha soo xaadiray boqolaal ruux oo ay ku jiraan ehelada ninka la qisaasay iyo ehelada ninkii uu horay u dilay qaadiga maxkamadda ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayada hiiraan waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dacwo hor keensaday cabdi maxamed khaliif ahna wakiilka dhaxaltooyada maxamed cumar cismaan wakaaladiisuna waxa ay ku ansaxday maxkamadda horteeda oo ka dacwoonaya cumar cifow baalaay cumar gaab da'diisuna tahay afartan iyo shan jir wuxuu yidhi cabdi maxamed waxaan ku dacweynayaa in uu dilay walaalkay oo la yidhaahdo maxamed cumar cismaan si kas ah wuxuuna ku dilay tooreey maxkamadda islaamiga ee gobolka hiiraan waxaan ka codsanayaa in la ii qisaaso cumar gaabow jawaab intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay cumar cifow baalaay cumar gaabow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan dilay maxamed cumar cismaan waxaana ku dilay toorrey waana qirsanahay dilkaas xukun maxkamadeed intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxa ay xukuntay sida tan kow sababta loo dilay maxamed cumar cismaan in ay tahay mid camdi ah kana waajibtay qisaas labo maxkamaddu waxa ay u bandhigtay wakiilka dhaxaltooyada in uu qisaasto ama in uu diyo qaato ama in uu iska cafiyo waxa uuna doortay qisaasta saddex in lagu filiyo cumar gaabow qisaas oo dil toogasho ah xukunkaani waxa uu ku sugnaaday qiraal maraajicda xukunka loo cuskaday kow aayadda boqol toddobaatan iyo sagaalaad ee suuratulbaqara qowluhu tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaab لعلكم تتقون لبو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه haddana waxaan gudagali doonaa insha allah tanfiidka xukunka maalmo ka hor ayay ahayd markii fagaarayaal ku yaala degmooyinka jirib iyo buulafulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee jubbadda dhexe iyo bay lagu fuliyey xukunna ka mid ah xuduudda allah kuwaasi oo ahaa xaduridda waad mahadsantahay saadaq jumciyadda alixsaan alkhayri ayaa boqolaal qoys oo danyar ah raashiin ugu qaybisay degmada jirib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe tafaasiisha warkan waxaa hayaa cismaan axmed uubow iyadoo wilaayaadka islaamiga ah ay ka socdaan gurmadyadaha noocyadooda kala duwan ee lagu taakulaynayo dadka tabaaleysan ee la daaladhacaya abaaraha ka jira guud ahaanba dalka soomaaliya waxa ay jimciyadda ixsaan alkhayriyaha raashin qaybin ka samaysay deegaano badan oo hoostaga magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mashruuca raashin qaybinta waxaa ka faa'iidaystay boqol iyo labaatan qoys oo ay ku jiraan dadka xoolodhaqatada ah iyo kuwa beeraaleyda islamarkaana qaybta ka ah dadka ku dhaqan deegaanada duleedka ka ah magaalada jilib deegaanka xaranka oo ah halkii raashinka lagu qaybinayay waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaan isaga oo bulshada kula dardaarmay inay iscaabiyaan islamarkaana loo gurmado dadka aadka u nugul halaagan ka bixi mayna iyo dhibaatadan iyo roobla'aantan iyo kulaylkan haddaynaan ilaahay u noqon oo inaan heshiis la gelin midda labaad si ilaahay waxaan inooga saaro dhibkan iyo halaaggan waxaa la rabaa inaynu isu kaalmayno oo aynu isu naxariisanno innagu dhexdaan gaale intaan waxu doonan lahayna qabadin iyo wax gacanta u horsan lahayn soo dad waxaysta iyo dad aan waxaysan inaguma jiraan ciiddii waxaysataa ninbaa booyad la matalan baadiyahan booyadda qaraabadiisa iyo dadka inuu soo dhaandhaamiyo soo maha mid baa kiish galleya aan gadan karin qaraabadiisa maxaa la helayaa qaar lacag haysta qaar bakaar u duugantaa laga yaabaa in la helo haddaynaan isu naxariisan laynoo naxariisan mayo irxamuu man fil ardi yarxamkum man fi samaa ciddaa naxariisan oo addoommanka ilaahay aanu naxariisan loo naxariisan maayo qaraabada haddii la gooyo oo kiyo gaajaysan aad adoo dhaqaala haysta aadan wax ka siin adoo booyad iyo mooto iyo waxhaysto biyogasiin kara aad oomiso aadan siin ilaahay agtiisa maxaad ku yeelanaysaa salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dhankooda la hadlay dadkii raashiinka la siinayey ayaa sidoo kale waxa ay bogaadiyeen mashaariicda ha loogu gurmanayo dadka abaaraysan waa aragnaa deeqda maanta ummadda ay haysto gacmaha ku wada haystaan waa deeq toddoba sinfi ka kooban waay toddoba nooc bariiskii iyo burkii sokorti saliida dheeri ah digiraa la socota baasto walaalayaal waxaan leenahay jimcadaas ilaahay subxana wa taala noo barakeeyo ma ahan xaram keliya maanta wax laga qaybinayo iyo tuulooyinka hoos yimaada meelo badana laga soo qaybiyey biyaha loo dhaamiyaa raashiinkana saasaa loo siiyaa ogaada waxaa noo haya howshaas waa xaragta shabaab almujaahidiin si guud waxaan leenahay umuradan ilahi subxana taala inoo xifdiyo ra'aytan jimciyat alixsaan alkhayriya in raashiinkan iyo tacaawunadan alxamdulilah liajilahi tacaala marka maarata islaamka laga gurmudo alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala kii mahadsana raashiinka maalintan qolada la siiyey oo maanta ka dul fadhiita waa boqol iyo labaatan quusuud alxamdulilaahiye oo ku kala kooyeen tuulooyin hoos kooyaayeen tuuladan xaramka ilaa toban tuulo sida may kumadhasha tuulada maarata gof eriile may kumadhatahay tuulada galshaabii kar ilaa iyo maarata alxamdulilah hararaha ilaa iyo badu ilaa iyo alxamdulilaahiye marka maarata tuulada dhaabar waaqo ilaa iyo tuulooyinkan baaley ilaa biliqtaley ilaa iyo alxamdulilaahiye tigrey ilaa toban tuulood marka maarata raashinkaa la qaybiyey ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii raashiinka ay siisay jimciyadda ixsaan alkhayri ah islamarkaana ka faa'iidaystay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus maanta xaramka jooga xarank mahaaba waxaa ka socda raashin bariis sonkor waa ka socda iyo saliid iyo baasta aa la qaybinaa marka gaalada hoos allaha ka dhigay farxadaan okay waay markay ummadda khayr allaha sii mashaar allah niga dhiga aar allah niga keena raashinka waxaa ka mid ah soqor iyo bariis iyo saliid iyo baasta aad cabdinuur aladhaha aad cabdinuur waxaa jooga haranka waxaa ku soo doonta shalay baaliyan kasoo baxa kulley wadaadaha ilaahay ka herasiiy raashinan ka socda raashinka bariis saliid baasta sokor gaalada la jebiyey islaamka ilaah kore ka dhigay ilaahay khayr hasee walaayadda waxayna siisay raashin aad aad u adag oo ilaahay khayr hasee kor allah ka dhigay gaaladan allah jebiyee aad iyo aad baan ugu faraxsannahay marka aday waa kaas ilaah raashinka waxaa ka mid ah digirta bariiska sokorta baastada aa ka mid ah iyo saliidda ilaahay khayr hasee walaayadda kor allah ka dhigee farxadayn aad baan u faraxsana farax meeh waxaas wax la sheegi kara wax koob kara ma ah dumar iyo raggaba meesha joogno dhammaanba oo muslimku meesha joog dhammaan waa lagu faraxsan yahay aad iyo aad baa loo faraxsan yahay kor allah naga dhigo
cabdalla xasan maadey waay waxaa ka soo baxay deegaanka oo beligteley walaayadda ilaahay khayraa siiyo aad iyo aad baan u faraxsanahay raashin wadna siisa digir biriis sokor baaste iyo saliid deegaankayga tigrey waaye deegaanka hadda joogana xaranka waaye waxaa loo qaabanaya raashiin walaalaha oona siiyaan waxaa loo qaabanaya u imaana raashiin bismillaah anaku bagaaya magaagiig mulki cabdi xasan deegaankiig xaranka mujaahidiin gacantiya kor allah ka dhiga gaalada ilaahay noo jebi maasha allah maanta ilaahay ka mahadsan walina niisii ishaan iyo nayto rabkaamel jir maasha allah mujaahidiin gacantiya kor allah ka dhig gaalaad ilaahay noo jibi minisiey bariis saliid baasta digir maasha allah ilaahay ka maxadeen ilaahay gacantiya kora kuwaalguul allah sii raashin qaybinta laga sameeyey deegaanada dhaca duleedka magaalada jilib ayaa ku soo aadaya xilli sidan oo kale jimciyadda al ixsaan al khayri ah ay raashin qaybin ka samaysay deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida bu'aale saakow iyo salagle ugu dambayntii webiga shabeelle qaybta uu ka maro wilaayada hiiraan ayaa qaaday ku dhowaad toban caruur ah oo webigaasi u dabaaltegey marwaan maxamed ayaa si ambaqaadaya webiga shabeelle ee mara gobolka hiiraan ayaa maalmihii u dambeeyey la tegay dhowr caruur ah sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana hadda baadigooba loogu jiraa qaar ka mid ah caruurtaasi dad aan ka yarayn ilaa shan caruur ah ay wararku sheegayaan in muddo saddex maalmood ah uu webigu kula tegay degmada beledweyne ee hiiraan mid ka mid ah caruurtaasi ayaana la sheegay in meydkiisa la helay mid ka mid ah caruurta webiga ku dhacay ee la baadigoobayo ayaa magaciisa lagu sheegay mubaarak cabdiraxmaan maxamuuda walaalkiisoo warbaahinta kula hadlay webiga ayaa sheegay in wiilkooda aysan raq iyo ruux toona ku haynin wiila waxaa nooga dhacay wuriga waana laleey walaalkii yar waa wuxuu ku dhacay wakhtiga adiga toban saac iyo koo toban saac u dhexle oo ku dhacay ilaa haddana lalaaya qurucley iyo xiintooyadana waa lagu maqan yahay oo macnaha hadduu xataa meydka soo baxo sidii loo arki lahaa meydle meesha laga arkaa marka anagan intaa joognaa adeeryaal iyo abtiyaal kulliin oo ku maqan yihiin waxa ka jiraan qof alaala qofka arko aanalasa xiriir meydkiisa wiilka waxaa laa mubaarak cabdiraxmaan maxamuud aa laa sanadkiisana waxaa toban laba sano dugsiga u dhiganaya fasaxii markuu soo qaatay maalinta jimcada fasax waaye ardayda macnaha dugsigana ma dhigtaan fasax waa fasaxii ku soo baxay wiilayna wibima soo ma aadi jirnaa si reer wibi ma ahayn xaafadda joogi jiray xaafadii dugsiga loo dhex jiray mafaad ciyaalka xaafadda soo waday ee soo raaceen kabacdi wibigaa la soo aad wibigu markii la soo aadan xariifkan waaba ku dhimayeen macnaha taa maalintii ugu horeysa wibi soo aada waa walaa wiilku waxa waaye shalay galaba ku dhacay haddaan laku run yahay waxa waaye kolleyba mar dambana waa oon dee geeridiisa la maqlay in webiga ku dhacay la sheegay waa lasoo kala duday ilaa iyo xilligaanaa la joogaa webiga meel kasta laga joogaa waana la la'yahay meydka hadda ilaa iyo qurac leeyahay halka inta ka dhexaysa magaa la fadhiyaa ilaa iyo xinto iyo quracley iyo dhulkaan oo dhamaa webiga meel walba laga joogaa haddaana weli waa la la'yahay dadka islaamka oo webiga jooga waxaan ka codsanaynaa inay meel walba webiga meydkaas ka fiiriyaan hadduu aniga intaas hadduu soo moodo in lalala goobo la fiiriyo meel walba la arko dhanka degmada buulaburdi waxay wararku sheegayaan in webiga uu la tegay afar caruur ah oo walaalo ahaa kuwaas oo wararka qaar ay sheegayaan inay geeriyoodeen tirada guud caruurta ku dhacday webiga shabeelle ee mara magaalooyinka beledweyne iyo buulabooda saddexdii maalmood ee u dambeysay ayaa lagu sheegay sagaal qofa kuwaas oo shan ka mid ah la sheegay inay ku dhaceen qaybta uu webiga ka maro beledweyne halka afarta kalena ay ku dhaceen buulabuurde walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته